نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxay tahay aadaabta looga baahan yahay qofka akhrinaya qur-aanka kariimka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shan qodob oo waalidka looga baahan yahay inuu ku tarbiyeeyo ubadkiisa waxaad kaloo barnaamijku inta uu socdo dhegaysan doontaan taxanahayni wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أو نرى من مذهب وسواه لم نجد أو نرى من مذهب waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan barnaamijka ku daafuraynaa xalqada afartan iyo labaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana halkan alaabaa ka soo jeediya ashaykh cabdulilaah abu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jiray taxaanaheennii ahaa biru lwaalideyn wa bilwaalideyni ixsaanan silsilada ahayd baan ku soo jiray insha allahu tacaala Eh, waxaynu ka hadli doonaa insha allah fawaa'id oo qofka maaragtay baarinimada loo falo waalidka laga helayo oo walaalkuu kusoo khulaaseeyey afartan faa'iido oo qofkaas uu helayo ee qofka waalidkiisa baari uu noqdo too horeysa haddaynu ka bilowno biru lwaalideyni min acdami shacaa'ir iddiin waxaa weeye tiirarka islaamka ama wax si- calaamaadka lagu yaqaano islaamka waxa ugu waaweyn waxaa ka mid a biru lwaalideyn baa ka mid ah daacaadkana ilaahay dadka farana kuwa ugu weyn buu ku jiraa waxa ilaahay loogu dhowaadana wuxuu ku jiraa kuwa ugu waaweyn Acmaash- acmaasha ilaahay loogu dhowaadana biru lwaalideyn wuxuu ku jiraa kuwa ugu waaweyn waajib haddii la yidhahdana waa awjib lwaajibaad weeye waajibaada ugu waaweyn buu ka mid yahay cagsigiisa cuquuqul waalideyn waxa weeye kabaa'irka ayuu ugu weyn yahay kuwa ugu weyn buu ku jiraa sidii xadiiska aad garanaysaan toddobadii muubiqaadku ku jiray waana ashnacu ljaraa'im ay aqbax oo la galo oo jaraa'imka la galo ayuu ka mid yahay oo dembi la galo kuwa ugu xoolxun buu ka mid yahay eh, cuquuqul waalideyn Eh, faa'iidada labaad inuu eh, walaalku inoo soo guuriyey bir waalideyn macnihiisu waxa weeye waa in loo- labada waalid loo samafalo weeye macnaheedu weeye oo ficil wanaagsan lagula dhaqmo iyo qowl fiican oo loogu dhowaanayo ilaahay loogu dhowaanayo waxaad u samaysa waalidka ama qowl ah ama camal ah oo fiican ilaahay unbaad ugu dhowaanaysaa ilaah baa ka ajarsiinaya taas marka waxay keenaysaa inaad maaragtay si wacan ula dhaqantid labada waalid oo si suuban maaragtay ula noolaatid oo ixtiraamtid oo akhlaaq aad laasimtid in akhlaaq fiican kula dhaqantid iyo aadaab fiican kula dhaqantid oo aad badisid ziyaaradooda iyo booqashadooda haddii ay markaa meel kugula noolayn iyo xiriirintooda inaad badisid oo inaad ku talax tagtid oo aad ugu dheeraato maxaa la yidhaha daacadooda wixii aan macsiyad ahayn ila macsiya iyada qofna lagu adeeci maaye waxaa kaloo ka mid a birul waalideynka macnihiisa ka mid a in maalka la bixiyo oo gacanta la furo labada waalid waxba aan laga hakran oo maaragtay sida ugu eh, si deeqsiinnimo ah oo gacan furan loola dhaqmo oo maalkaad haysatid waxba aan lagaga bakhiilin labada waalid ayaa kamid ah samafalka ka mid ah waxaa ka mid ah xuquuqdooda in la dhowro la ilaaliyo oo laisu taago oo aada loogu dadaalo waxyaalaha ay jecel yihiin waxay u jecel yihiin aada loogu dadaalo la ogaado aabba muxuu jecel yahay hooye maxay jecesha aad aada uga fekerto maaragtay oo raaraadisido inaad maaragtay ogaatay maxay rabaan oo jecel yihiin iyo inaad aada isaga dhowrto waxa ay kohanayaan ee dhibsanayaan taas waxaa kamid tahay iyaduna bir waalidiinka ay kamid tahay kamid tahay faa'iidada saddexaad ee walaalku inoo soo guuriya waxaa kamid ah bir lwaalideyn min acdami shacaa'ir iddiin horta waa calaamadaha islaamka lagu yaqaano ee ee ummadaha kaga soocan yahay kuwa ugu weyn buu ku jiraa ilaahay maaragtay wuxuu ku- la xiriiriyey markuu dadka cibaadadiisa addoomaha uu faray ayuu wuxuu la xiriiriyey in labada waalidna loo samafalo aayaadka horena aynu usoo qaadanay oo suuratu ku jiray maxaa la yidhahdaa isra waatuu ilaahay inoo sheegay oo yidhi kitaabkiisa uu ku yidhi isagoo towxiidkiisa la xidhiirinaya labada waalid maaragtay samafalkooda waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wacbudu llaaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana waxaa labada aayadood aad arkaysid iyo aayaad kaleba markii ilaahay uu ummadda faray waxa ugu weyn oo ilaahay ummadda uu faray waxa weye towxiidkiisa iyo isaga in cibaadada loo khaalis yeelo waxa uu ku xujiyey waxa weeye labada waalid in loo samafalo halkaas kaaga muuqataa makaanada iyo booska weyn ay ku leedahay birulwaalideyn uu diinta ku leeyahay ilaahay wuxuu la xiriiriyey shukrigiisa ilaahay haddaad u mahadnaqdo wuxuu- haddaad ii mahadnaqdo labada waalidna u mahadnaq qarana allaahu subxaanahu watacaala shukrahu bishukri lwaalideyn si suuratu luqmaan ilahay waxayna leeyahay an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir Anig- haddii aniga maaragtay aad ii shukri noqdo waxaad fa- ajal ku helaysaa iyo iyo ku helaysaa wanaag oo ilaahay kaaga raali noqonaya inaad ii shukri noqdo nicmadan ku siiyey labada waalidna samafalkii ay kuu soo- kaa soo qaateen iyo dhibtay kula soo mareen iyo waxay maaragtay kuu geysteen oo samafalaha markaad yarayd aada uga mahadnaqdo iyagana faa'iidada eh, taasi afraad bay ahayd faa'iidada shanaad birul waalideyn waa wasiya weeye dardaarankii ilaahay weeye ilaahay baad ummadda la dardaarmay inay labada waalid hagaajiyaan oo si wacan ula dhaqmaan oo si wacan u xiriiriyaan ilaah baa arrintaa ina faray waa ilaahay dardaaran uu ummaddan u faray weeyaan oo addoomihiisa uu faray qaala subxaanahu wa tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayh labada waalid baanu dardaaranay waxay dhaleen inay maaragtay u samafalaan ayaan kula dardaaranay imaamu sacdi oo ka hadlaya aayadda tafsiirkeeda wuxuu leeyahay ilaah wuxuu leeyahy caahidnaa ilayhi waanu ballan qaadnay oo ballan baan la galnay bini aadanka in labada waalid inuu la samafalo arrintaana waxaan ka dhignay dardaaran oo qofka maaragtay looga tegey oo ilaahay kula dardaarmay dardaaranka isagaana waanu weydiinaynaa maalinta qiyaame sanas'aluhu can ilqiyaami biha maalinta qiyaamana waxaa la weydiinayaa laba- dardaarankii lagu faray ee labada waalid lagugula dardaarmay iyo ballankii lagula galay ma ka soo baxday mise waad gudan weyday wahal xafadahaa am laa dardaarankii mi- qofkaasu ma ilaaliyey mise ma ilaalin ayaa akhre la weydiinaya waa su-aal imanaysa qof kastaba u imanayso labada waalid sida ula dhaqmay faa'iidada lixaad oo biril waalideynka ku jirta waxaa weeye birul waalideyni axabu alacmaali ila allah wuxuu ka mid yahay acmaasha ilaahay kuwa ugu jecel yahay acmaasha saalixaadka aanu qabanayno kuwa ugu ugu ilaahay ugu jeceyl badan yahay ayuu ka mid yahay bacda salaa acmaasha la qabto marka towxiidka laga soo tago salaada ayaa ugu muhiimsan oo ilaahay maata towxiid dadka uu faray waxaa ku soo xiga birul waalideyn xadiiska nebigu sal ll sl waa ku ahaa faqad su'ila nabiyu sala allahu aleyh wasalam ayu lcamali axabu ila allah saxaabada nebigu waxay weydiiyeen camal keebaa xagga ilaahay loogu jecel yahay acmaasha qofku qabanaya ee saalixaadka keebaa ilaahay ugu jecel yahay qaala nabiyu sal ly salam alsalaatu calaa waqtihaa salaadu waqtigeeda la tukaday ayaa ilaahay ugu jecel yahay acmaasha saalixaadka la qabanayo markaasaa la weydiiyey qiila thumma ay maxaa ku xiga oo maarata camalkaas salaada marka maartay ee ku xiga qaala thumma biru lwaalideyn waxaa ku xiga labada waalid oo loo samafalo marka ilaahay boosku dhiga waad garanaysaa iyo nebigu maarata uga hadlay arrintaas iyo meeshay ka joogto islaamka qiila thumma markaas nebigu waxaa la weydiiyey iyo maxaa ku xiga salaadii iyo biri waalideyn waa garanay camalka soo raaci kare saddexaad muxuu yahay markaasaa waxaa la yidhi nebigu wuxuu sal ku jawaabay aljihaadu fii sabiili illaah waxaa mulaaxado u baahan aljihaadu fii sabiili illaah ee waa marka laga hadlayo hadda arrintan waxaa weeye marka xaaladdu caadi tahay uusan jihaadku fardicayn noqon laakiin markuu idaa tacayana aljihaad marka uu fard noqdo salaad waxaa ka horeeya birul waalideyn waxaa laga hormarinaya jihaadka oo labadii waalid loo joojin maayo faa'iidada toddobaad ee walaalku inoo soo guuriyey waxaa weeye amar- amara allahu tacaala amara allahu subxaana wa tacaala bikhafdi iljanaaxi lilwaalideyn labada waalid in garabka loo raarico ilaahayna faray oo maaragtay aada loogu dhibriyo oo loo nuglaado qaala allahu tacaala waqfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waxaa la faray qofka inuu garabka u raariciyo oo u- isu maaragtay isu dhuldhigo oo u- oo maaragtay u dhibriyo labada waalid oo ilaahayna u baryo oo yidhahda ilaahow u naxariiso sa yaraantii igu naxariisteen marka isagu wax kastuu qabtoo naxariis waxay gu- eh, u galeen iyo abaalkii ma gudi karee ilaahay buu u baryayaa bal abaalkaas ay u galeen ilaahay inuu ka gudo oo isagoo naxariista waas tahaye waasa ay tahay isagoo labada waalid oo u naxariisto ayuu maaragtay ayuu ayuu addoonku ka baryayaa ilaahiisa isagoo wax kastuu sameeyo iyo sama kastuu eh, sama eh, fal kasta uu sameeyo labada waalid ma gaari karo abaalkooda inuu gudo laakiin ilahay buu u baryaa inuu u naxariisto oo sida yaraantii isaga ugu naxariisan jireen uu ilaahay ugu naxariisto Eh, curwa ibnu zubayr raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay in aqdabaaka falaa tandur ilayhima jazara fainahu awalu maa yucrafu qadabu almari bishidati nadaruhu ilaa man qadiba caleyh wuxuu leeyahay saxaa- taabicigaasu hadday kaa cadhaysan yahay labada waalid ha eegin oo si kulul isha ha ku gubin oo ha eegin waayo qofka waxaa lagu garta qofka cadhooda waxaa lagu garta waxa ugu horreeya lagu garto waa inuu qofku u cadhooday uu indhaha ku gubo weeyaan marka iska ilaali inay dareemaan marka iyaga ay waxaadan maarata raallihan kugu sameeyaan labada waalid ila waa bashare yay kaa dareemin adigu si kastaad u cadhooto si xun ha u eegin iyo kaa dareemin inaad cadhootay wa qaala saciid ibnu musayib taabiciga weyneysna wuxuu leeyahay saciid ibnu musayib aad garanaysaan wuxuu leeyahay isagoo ka hadlay aayaddan waqul lahumaa qowlan waqul lahumaa qowlan kariiman isagoo aayaddaa fasiraya wuxuu le- oo ka hadlaya wuxuu leeyahay waxaa weeye qowlu lcabdi almudnibi lisayid alfad qofka addoonka ee nin sayidkiisa ama maaligiisa oo kakan oo dhib badan nin- ayuu addoonu yahay markaasuu dembi ku dhacay addoonkii baa dembi ku dhacaya marka muxuu ku odhanayaa bay kula tahay addoonkii ninkas eh, ninkan eh, khayrkan daran eh, qalbiga adagi uu sayidka u ahaa ama eh, uu- uu ad- addoonsanayay markuu dembi ku dhaco suu noqonaya wuu isdhuldhigayaa wuu baryayaa sayidkiisa aad buu maaragtay uga cabsanayaa saas darteed qowlkan saasuu ujeeda wuxuu leeyahay saas uu fasirayaa taabic wuxuu leeyahay waqul lahumaa qowlan kariima waxaa laga wadaa qowlulcabdi addoonka hadalkuu odhanayo addoonka dembiga ku dhacay uu ku odhanayo sayidkiisa ama ninka addoonka u yahay ee qalbiga adag ee khayrka daran saasuu leeyahay Sal- hada sal- hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan weli isla maraynaa markana maxay tahay aadaabta looga baahan yahay qofka akhrinaya qur-aanka kariimka ah haddaba warbixin ka hadlaysa waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheyna cabduraxmaan badar waxaa jirta aadaab qofka muslimka looga baahan yahay marka uu akhrinayo qur-aanka kariimka waa labaatan aadaab waxayna kala yihiin kow waa inuu qofka akhrinayo qur-aanka kariimka uu daahir ka yahay xadadka weyn iyo midka yar intaba labo waa inuu cadaystaa ka hor inta uusan akhrin qur-aanka kariimka saddex waa inuu u jeestaa qiblada ka hor inta uusan akhrin qur-aanka kariimka maxaa yeelay waajahada midda ugu sharafta badan afar waa inuu allah ka magangalaa shayddaanka lagana fogeeyaa naxariista rabbi shan intaas waa inuu bisinka ku bilaabo lix waa inuu si wanaagsan u kala dhigdhigaa qur-aanka kariimka toddobo waa inuu allah baryaa marka uu marayo aayadaha ka sheekeynaya jannada iyo naxariista allah sideed waa inuu allah ka magangalaa cadaabkiisa marka uu marayo aayadaha ka hadlaya cadaabka sidoo kale waa inuu allah xumaan oo dhan ka fogeeyaa marka uu marayo aayadaha tansiiha toban waa inuu joogtayaa qushuuc iyo xasilooni marka uu aqrinayo qur-aanka kariimka koo iyo toban waa inuu ku dadaburaa ama maacansado aayadaha qur-aanka kariimka iskuna daya inuu fahmo macnahooda midda labiyo tobanaad waa inuu laasimaa qawaacidda tajwiidka marka uu aqrinayo kalaamka allah casa wajal saddex iyo toban waa inuu u hoggaansamaa awaamirta uu faraya qur-aanka kana joogsada wax uu ka reebayo afar iyo toban waa inuu allah ka barya inuu fahamsiiyo diinta islaamka sidoo kalena bara tafsiirka shan iyo toban waa inuu ku dadaalaa mudaalacashada tafsiirka muctabarka ka ahlu sunnaha agtooda iyo inuu soo ururiya inta uusan bilaabin aqrinta qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa waxaa ka mid ah adaabta laga doonaya qofka aqrinaya qur-aanka kariimka inuu ku dhaqmo cilmiga uu bartay toddobiyo toban waa inuu allah weydiistaa towfiiq iyo inuu ugu kaalmeeyo xifdinta qur-aanka kariimka sideed iyo toban waa inuu qofka ku dadaalaa inuu ka fogaado macaasida teeda weyn iyo midda yar intaba imaamu shaafici allah uu naxariistiyay ayaa laga hayaa inuu yidhi asagoo gabiya waxaan uga sheegtay wakiic xifdixumadayda wuxuu ii tilmaamay inaan iskaga tago macaasida wuxuu igu yidhi waxaad ogaataa inuu cilmiga nuur yahay nuurka allahna aan la siinaynin qof caasi ah sagaal iyo toban waa in qofka qaariga qalbiga kusoo xaadiriyo weynida allah casa wajal iyo inuu ku eedabsado allah ayaa xumaan ka fog oo sareeye midda labaatanaad waa inuu laabta ku hayaa in qur-aanka uu ka yimid allah xaggiisa loona soo dejiyey addoomihiisa dhanka kale waxaa jirta wasaa'il badan oo qofka ka saacidaysa inuu sugnaado xifdigiisa waxaana sheegaynaa dhowr iyo toban ka mid ah inta kale ardayga ayaa raasanaya midda koowaad waa in qofka joogteeya aadaabta aan soo sheegnay ee laga doonaya qofka aqrinaya qur-aanka kariimka midda labaad waa in qofka allah casa wajal weydiistaa inuu u sugo xifdigiisa midda saddexaad waa in qofka ku dadaala inuu ka xifdiyo qur-aanka hal musxaf kana muraajiceeyo midda afaraad waa inuu qofka doortaa waqtiga ugu fiican xifdiga waa salaada fajar subaxa kadib sidoo kale waa inuu doortaa xilliyada lagu yaqaana degnaanta buuqana yar yahay iyo waxyaabaha ka leexinaya ama ka mashquulinaya inuu xifdiyo qur-aanka kariimka midda lixaad waa inuu qofka ku dadaburo aayadaha uu xifdiyo fahmana macnahooda xifdigana iska sugo midda toddobaad waa inuu ku dhaqmo inta uu xifdiyey midda sideedaad waa inuu si dhabba u jecel yahay inuu xifdiyo qur-aanka kariimka midda sagaalaad waa inuu ku dadaalaa inuu faraha kala baxo qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha mashquulinaya inta uu ku guda jiro xifdinta qur-aanka kariimka midda tobanaad waa inuu xadido inta uu xifdinayo muraajicyana maalin walba hadba inta awooddiisa ah arrinta ugu dambaysa waa inuu adeegsadaa waxyaabaha ugu kaalmeynaya sugnaashaha xifdiga waxaana ka mid ah waa inuu ku dul aqriyo qaari si fiican u yaqaana tajwiidka waa inuu qoraayadaha uu xifdisan yahay in ka badan hal mar waa inuu la saaxiiba musxafka weliba si joogto ah waqtiga firaaqada waa inuu uga faa'iidaystaa muraajaco xitaa haddii uu gaari saaran yahay ama uu sugayo arrinta ugu dambaysa ee ugu kaalmeynaysa inuu xifdiyo qur-aanka waa inuu dhegaystaa cajaladaha ka saaciidaya inuu sugnaado xifdigiisa wasaa-ishu intaa oo keliya kuma koobno hase ahaatee waxaan uga tegaynaa ardayda si ay ugu dadaalaan raadintooda نورنا دستورنا ونظام نوجبي نورنا دستورنا ونظام نوجبي waa hagaagga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta markanna waxaad ku soo dhowaataan shan arrin oo waalidka looga baahan yahay in uu ku tarbiyeeyo carruurtiisa رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب رحب ففي حلقات الفاضل ارتاح qoyska muslimka ah waxaa lagu tiriyaa aasaaska bulshada muslimiinta waxaana wanaaggiisa uu ka dhigan yahay ummadda oo hagaagta kuna tallaabsata horumar dhanka diinta iyo duunyada intuba muhiimadda qoyska waxaa laga dheehan karaa abuurista allah casa wajal markii walle abuuray nebi aadam wuxuu u abuuray hooyo xawaa si ay wehel ugu noqoto taranka basharkana uu u daa'imo waxayna ahayd bilowga aasaaska insaanka markaan u soo noqonno ciwaanka mawduuca qoysku waa barbilowga cilaaqada iyo xidhiirka ay carruurtu la yeelanayaan dadka sidaas darteed waxaa qoyska muslimka ah ku dhacaya waajibka ugu weyn marka laga hadlayo barbaarinta jiil rabbaani ah oo ka qayb qaata dib u dhiska ummadda iyo soo celinta sharafkeeda lagu tuntay من الطالب وتارة في استضافة تبصرهم بكل خير من الأخلاق منتدب waxyaabaha aasaasiga ah nagana saacidaya inaan soo saarno jiilka noocaas ah waa tarbiyada wanaagsan oo ah in carruurta lagu barbaariyo mabaadi'da islaamiga ee toosan diinteenna ayaana ah marjica koowaad iyo isha aan ka qaadanayno axkaamta diineed iyo midda adduunyo intuba halkan waxaan ku soo gudbinaynaa dhowr tallaabo oo muhiim ah lagana rabo waalidka si ay noogu soo baxaan jiil toosan ummaddana waxtara arrinta koowaad waa in waalidku noqdaa qof yaqaana diinta islaamka micnaha ma ahan inaan ka wadno waa qasab inuu noqdo caalim weyn ee ujeedku waxa uu yahay inuu waalidku barto asaasiyaadka diinta islaamka iyo masaa'ilka ay culimmadu ugu yeedhaan almacluum min addiini bidaruura sida tawxiidka salaadda iyo waxyaabaha la midka ah arrintan waxay kaa saacidaysaa inaad maskaxda carruurtaada ku beerto mabaadi'da toosan maxaa yeelay qofina waxaanu haysan ma bixin karo haddii adigu aadan aqoon u lahayn mabaadi'da islaamiga ee saxan waa mustaxiil inaad carruurtaadu barto mabaadi'daas qodobka labaad ee waalidka laga doonayo waxa uu yahay waa inuu noqdaa qof wanaagsan oo ay carruurtiisu ku daydaan aabbayaasha ayaa ah dadka ugu horreeya ay carruurta ku daydaan saamayn adag ayayna ku leeyihiin dhaqannada carruurta sidaas darteed waxaa aabbayaasha laga doonayaa inay ilaaliyaan habdhaqankooda si gaar ah markay carruurta la joogaan aabbe waa inaad ka digtoonaataa wax weliba oo dhaqanxumo ah adigoo u baqaya aakhiradaada kadibna u naxaya mustaqbalka carruurtaada maskaxda carruurta waa mimori faaruq ah oo kaydanaya wax weliba ay arkaan wanaag iyo shar intuba sidaas darteed waa inaan mimorigaas faaruqa ah ku duubnaa wax wanaagsan qodobka saddexaad ee muhiimka ah waa in carruurta lagu hagaa jacayl iyo daryeel labadan arrin waxay saamayn muuqata ku leeyihiin carruurta markay aad u yaryar yihiin waxaa mamnuuc ah in la ciqaabo laguna ad adkaado waa inaad u tawjiihisaa si naxariis iyo rifqi ay ku jirto adigoo u muujinaya inaad jeceshahay waxaana la isla ogyahay in carruurtu haddii ay ku jeclaadaan ay warkaadana yeelayaan qodobka afraad ee muhiimadda gaarka ah xambaarsan waxa uu yahay in carruurta lagu beero in allah casa wajalla uu mar waliba u jeedo uuna arkayo habdhaqankooda khaladaadka waaweyn ee ay waalidiinta ku jiraan haba ugu badnaadaan hooyooyinka waxaa ka mid ah in carruurta arrimo gaar ah lagu cabsiiyo sida waxaan kuu sheegayaa aabbe macallinka ayaan kugu dacwaynayaa iyo waxyaabaha la midka ah arrintaas waxay keenaysaa in carruurtu cadaawad gaar ah u qaadaan qofka lagu cabsigelinayo iyo in marka shakhsiyaadka lagu cabsigelinayo ay maqan yihiin ay la yimaadaan habdhaqan xun iyo madax adayg waxaa la doonayaa in carruurta loo sheego lana dareensiiyo in allah casa wajalla uu mar waliba arkayo uuna u jeedo waxa waalidiinta ka qarsoon lagana doonayo inay ku dadaalaan cibaadaadka wanaagsan tusaale ahaan mar weliba waxaad u sheegaysaa micnaha aayad qur'aan ama xadiid waxaad baraysaa sida loo guto shay wanaagsan oo diinta ka mid ah sida qaabka loo tukado salaadda sida salaanta loo radiyo qaabka loo ixtiraamo dadka waaweyn sunnooyinka marka raashiinka la cunayo adkaarta la akhrinayo marka guriga la soo gelayo iyo waxyaabo kaloo badan oo ka mida diinta islaamka muddo kadib waxaad arki doontaa inshaa allah in waxyaabihii aad bartay ay ka mid noqdeen dhaqankooda mar welibana ay daa'imaan qodobka shanaad ee isagana muhiimadda gaarkaa xambaarsan waa inaadan isdhihin canugaada waa uu yaryahay mana gaarin waxbarashada waxaad ogaataa in carruurtu iyagoo aad u yaryar ay leeyihiin awood ay wax ku xifdiyaan waxna lagu baro sidaas darteed ha fududaysan ilmahaaga kana faa'iidayso maskaxdaas faaruqa ah oo ku shub wax naftooda iyo muslimiintaba maslaxad ay ugu jirto waxaa kaloo muhiim ah in carruurta la dareensiiyo waxa ka socda hareerahooda waa in loo sheegaa in gaaladu ay ku soo duuleen muslimiinta iyagana laga doonayo inay wax ka beddelaan mustaqbalka xaaladda ay ku nool yihiin muslimiinta mararka qaar iyadoo la ilaalinayo maskaxdooda haddana waa in loo sheegaa dhibaatada ay gaaladu u geysteen muslimiinta si ay u caroodaan oo ay ugu fakaraan aargudasho berina loogu sheekaynin in gaaladu ay saaxiibona la yihiin sida maanta baydad waaweyn carruurtooda ugu sheekeeyaan oo kale ugu dambayn carruurta waa in loo diraa goobaha waxbarashada waa in lagu xiraa qof sheekh ah oo ku wanaagsan tarbiyada carruurta waxay arrintaas saamayn weyn ku leedahay shakhsiyadda ubadka yar dhaqankan oo hadda inta badan ay dadku ka tageen waxaa lahaan jiray salafka hooyada dhashay imaamu maalig ayaa wiilkeeda oo aad u yar waxay u xiri jirtay labiska culimmada iyadoona u diri jirtay goobaha xalaqaadka cilmiga si u soo barto diinta islaamka hooyada dhashay shaykhul islaam ibnu teymiya ayaa iyadana sidaas oo kale ahayd labadaas wiilna waxay markii dambe noqdeen culimmada ugu waaweyn ee diinta islaamka gebagabadii waalidka waxaa la gudboon inuu ku sabro ixtisaabna la yimaado inta uu ku jiro masiirada tarbiyaynta carruurta waa mas-uuliyad aad u weyn balse qofkii dadaala allahna kaashada wuxuu midhaha dadaalkiisa ka arki doonaa qoyskiisa iyo bulshada muslimka ah ummadina xaalkeeda ma xumaado ilaa marka ay fasahaado tarbiyaynta carruurteeda iyo dhaqanka dhallinyaradeeda mooye فدا أبي سير على سنة المختار فدا أبي أكرم بهم ثلة أعظم بهماتهم قد جاوزوا في علاهم هامة السحب يهديكم معشر الآباء ما زرعت أيديكم من بذور ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب qaybaha dambe ee tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana waa xalqada kow iyo tobnaad ee xubinta siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana halkan mar weliba ka soo jeediya wariyahiina cabduraxmaan badar محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruure kusoo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii tobanaad waxaan kaga soo hadalnay go'doomintii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa lagu soo rogay iyo sidoo kale ergadii qureysheed ee loo diray najaashi oo kusoo guuldarisay dantoodii ahayd inay saxaabada dhulka xabasho aaday loo gacangeliyo waxaan u mahad celinaynaa carruurtii ka soo jawaaday su-aalihii ku jira xalqadii hore haddii wallahi idmana waxaan sii wadi doonaa duruusteena sanadkii tobnaad ee nebinimada waxay isku waafaqeen shan ruux oo ka mid ah odayaashii qureysheed in ay buriyaan heshiiskan dulmiga ah ee lagu go'doomiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qoyskiisa nin lagu magacaabo hishaam binu camar oo ka soo jeedo reer bani caamir ayaa si qarsoodiyaha reer bani haashim ugu geeni jiray raashiinka inta ay ku jireen go'doonka maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u tagay nin lagu magacaabo zuhra markaas buu ku yidhi zuhrow ma waxaad ku raa noqotay inaad cunto oo aad iska cabto adigoo xaaladday ku sugan yihiin abtiyadaada markaas buu zuhra yidhi hoogay maxaan samayni karaa waxaan ahay hal qof oo keliya wallaahi haddii uu ila jiri lahay qof labaad waxaan jeexjeexi lahaa waraaqda ku dhigan derbiga kacbada markaas buu hishaam ku yidhi waxaad haysataa qof labaad markaas buu zuhri yidhi waa kuma hishaam ayaa yidhi waa aniga zuhra baa markaas yidhi inuu raadi qof saddexaad hishaam ayaa u tagay oday reer quraysh ah oo lagu magacaabo mudcim binu cadiya markaas buu xusuusiyey qaraabilnimada ka dhexayso reer bani yaashim iyo reer bani mudallib oo ah wiilashii cabdimanaaf wuxuuna ku canaantay inuu quraysh ku waafaqo in ay dulmiyaan qoraabadiisa mucdin baa hishaam ku yidhi hoogaye maxaan samayni karaa waxaan ahay hal qof oo keliya markaas buu hishaam yidhi waxaad teesataa qof labaad waa kuma ayuu weydiiyey mudcim waa aniga ayuuna ku jawaabay hishaam markaas buu mudcim yidhi inuu raadi qof saddexaad wuxuu yidhi hishaam waan soo raadiyey oo waa diyaar waa ayu ayuu mudcim weydiiyey markaas buu hishaam u sheegay inuu qofka saddexaad uu yahay zuhra markaas buu yidhi inuu raadi qof afaraad hishaam ayaa u tagay oday lagu magacaabo albakhtari hishaam markaas buu ku yidhi intii uu ku yidhi almudcim binu cadiya markaas buu albakhtari ku yidhi ma jiraa qof nagu helinaya hooshaan hishaam ayaa u sheegay hishaam ayaa yidhi waxaa kula jira aniga zuhra iyo almudcim binu cadiya albakhtari wuxuu ku yidhi inoo raadi qof shanaad hishaam ayaa aaday oo u tagay nin lagu magacaabo zamca bin awsid bin mudallib bin awsid markaas buu xasuusiyey qaraabadnimada iyo xuquuqda ay ku leeyihiin reer bani haashim zamca ayaa yidhi ma jiraa dad nagu wehelinayo hooshaan hishaam ayaa u sheegay inta qof ay yihiin ugu dambayntii waxaa kulmay shantii nin ee uu qaybta ka ahaa hishaam isagoo isku dabaridayey waxayna ku heshiiyeen in ay waraaqda dulmiga ah ee ku dhigan kacbada ay jeexjeexaan wayga marka uu dilaaco ayaana lagu ballamay zuhra ayaana ballan qaaday in uu noqoni doono qofka ugu horeeya ee hadla markii la gaaray subaxdii zuhra ayaa aad u soo libistay wuxuuna ku dawaafay kacbada toddoba jeer kadib ayuu u soo jeestay raggii joogay kacbada wuxuuna ku yidhi reer makow ma waxaad cunaysaan raashiin oo aad nagu libsanaysaan dhar iyadoo reer haashimna ay la'yihiin oo waxba laga iibsan wallaahi in aanan fadhiisanaynin ilaa aan ka jexjeexo waraaqda dulmiga ah ee lagu cuno qaybateen saaray reer bani haashim abujahal oo ka mid ahaa raggii joogay kacbada ayaa ku yidhi beenaale ayaa tahay wallaahi lama jexjeexayo waraaqadan samca bin awsid ayaa ku yidhi abujahal wallaahi adiga ayaa beenaale ah warqadani marka aad qoraysayba raalli kama ahayn abilbakhtari ayaa markiisii yidhi run baad sheegtay zamca wallaahi raalli kama nihin warqadan mana ogonin waxa ku qoran almudcim binu cadiya ayaa ku yidhi run baad sheegteen zamca iyo abulbakhtari marka qofkii hadalkiina garamarana been buu sheegay allah ayaana beri ugu nahay waraaqdan iyo waxa ku qoranba ishaam binu camar ayaa isaguna hadalkaas si la mid ah yidhi abujahal oo wareeray oo dareemay qorshaha raggan ayaa yidhi arrinkan wuxuu u muuqdaa mid xalay laga soo shaqeeyey isla xilligaas abudaalib oo ahaa adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa joogay kacbada oo markaas soo galay sababta uu ku yimidna waxay tahay inuu allah u sheegay rasuulkiisa war la xiriira waraaqada cunaqabateynta ee ku dhegan kacbada rasuulka ayaa u sheegay ri- adeerkiisa in waraaqada cunaqabateynta ee ku dheganayd kacbada allah uu usoo diray qoraansho ayna jeexjeexday marka laga reebo magaca allah ee ku qornaa abu daalib ayaa markaas u sheegay qoreesh wuxuuna ku yidhi in adeerkayga wuxuu ii sheegay haddii ay been noqdaan waan idinka dhaabaxaynaa idinka iyo isaga haddii uu warkaasi run noqdane waxaad ka laabanaysaan dulmiga iyo cunaqabataynka aadna saarteen qoreysh ayaa tidhaahday waad gar saartay abudaalibow markii ay socotay doodii shantii nin iyo abujahal ayaa mucdam binu cadi u istaagay dhinacii waraaqadii ay ku dhegnayd markaas buu arkay in ay baaba'day marka laga reebo magaca allah ee ah bismika allaahumma sidaasna ayay ku jeexjeexeen intii hartay waraaqada kadib saddex sano oo go'doomin ah oo ay reer qureysheed saareen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa wuxuu allah fashilay shirqoolkaas wayna ka soo baxeen go'doonka iyadoo reer bani haashim ay go-aan ku qaateen muslimkooda iyo gaalkooda in ay difaacaan wiilkooda moxamed sala allahu calayhi wasalam intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa darsigii koo iyo tobanaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يرى
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من وأبي guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق